cabdiraxmaan sheekh cumar jimcaale gudoomiyaha xiriirka isboqortiga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha u qabsoomay inta ay shaqaynayeen horta isboortiska muddo badanaan kusoo jirnay si gaara waxawaaye anigu ilaa tobankii sana u dambeeyey waxawaaye waa ku dhex jiray waa ka shaqaynayay isboortiska caasimadda sidaa haddeertaan isbeddelku u dhacay oo nidaamkan doorashada u dhacana waxawaaye waxaan isdhigi karaa waxyaabo badan oo qorshihii horean ku nimid ay ka mid tahay inaan wax uun qabanno waa ka qabannay sboortska intaan joogno koobab badanaan qabannay tartamada heerka labaad heerka koowaad iyo heerka saddexaad oo hadda socda oo ah in markii ugu horreeyey la daahfuro tartanka heerka saddexaad ee seerasiida marka daadiswaayo waxa waaye sababihii aan u nimid ay ka mid tahay inaan wax uun kusoo kordhino bahda isboortiska caasimadda dhanka kale cabdiraxmaan sheekh cumar jimcaale gudoomiyaha xiriirka isboortiga ayaa waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin in laga taageero hagaajinta garoonka kaasi oo uu sheegay in waxyaabo uu u baahan yahay ay jiraan islamarkaana ay rajaynayaan in maamulka iyo sidoo kale ganacsatada magaalada dhuusamareeb inay qeyb ka qaataan isaga oo ugu dambeyn baaq u diray cid waliba oo gacan ka geysan karta taageerada garoonka caqabadaha xiriirka isboortisku caasimaddu u baahan yahay waxa waaye waa caqabado muuqda waaye caqabadahaas waxaa ka mid ah in garoonku waxa waaye u baahan yahay dhisme maadaama garoonku kii lasoo dhisay roogu intaasuu yaalay garoonka rooggiyaa ka baaba'ay caqabadda hadda ugu waaweyn oo aan rabno inaan dadka indheergaradka ah oo liidka ah oo magaalada iyo ugu horeeya maamulka caasimadda wasaaradda iyo xiriirka iyo dhammaan dadka oo maaragtay bahda sboortska garab siiya mar walba inaan arrintaas la gaashanno sida hay-adaha oo ku shaqada leh oo arrimaha bulshada ka shaqeeya marka caqabadda hadda ugu weyn oo aan isleenaha sboortska oo haysataa waa baahida garoonka xiriirka isboortiga ee magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu qeyb ka yahay ururada bulsho kuwaasi oo ku soo baxay qaab isdoorasho ah kuna doortay hoggaankooda